sheekh suldaan cabdiqani qoran ayaa magaalada kismaayo uga qayb galay kulan ay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ay su-aalo kala duwan ku weydiinayeen wuxuuna siyaabo kala duwan ugu baaqay in dhallinyarada ay ku dadaalaan sidii ay wax u akhrin lahaayeen iyo sida ay bulshada u fahamsiin lahaayeen waxtarka ay leedahay akhrinta iyo ka qayb qaadashada horumarinta bulshada annagu akhriska calaaqo gaarahan la leenah oo qaraabanimo gaarah naga dhexayso waxay nooga dhexaysaa qaraabanimadaas waxay tahay kelmaddii ugu horreysay islaamnimada ka soo degtayba maxay ahayd iqra soo ma waxaa la sheegaa marka sanadkii akhriskaagu inaanu ka yaraanin afar iyo labaatan ilaa iyo lix iyo labaatan buug qofka doonaya inuu wax soo kordhiyo qofka doonayo inuu average noqdana waa inuu bishii akhriyaa maxay hal buug qofka doonaya inuu taabic noqdo weel wax lagu shubto oo keliya cid dadaashay dhagaysta soo ma de waxba yuusan akhrin qofka yuusan isdhibin ha ku mashquulo keliya muuqaalkiisa dhaldhalaalkiisa labiskiisa masawirka uu geli doono filterka uu saari doono gabadha maskaariska ee marsan doonto make upkeeda noocuu noqonayo waad garatay soo ma ore inta haddii aad marka waxa weye ay aad kala dooran karto waxbaa ku bilaaban allright inta la joogo dunida tan tartan baa jira tartanka jira waxa uu yahay adigu waxaad ka mid tahay waddan la yidhaahdo soomaaliya oo ku yaalla qaaradda africa geeska africa oo dal muslin ah oo dhibaatooyin aanay u yarayn oo maxaa la yidhahdaa dunida kaga yaalla meesha sayntu ay kaga taallo wax walboo xun dusha laga saaro wax walboo xunna iyaga laftooda dusha saarta madka dhalata halkaa markii saas ay tahay xilka kaa saaran dhallinyaranimadaada inaad wax ku qabato waa ka wen yahay haddii waddankaagu uu ahaan lahaa miday aabbayaasheen u dadaaleen adeeradeen u dadaaleen walaalaheen u dadaaleen oo maanta wax fara badan inta la qabtay adiga waxa lagaaga baahanya keliya ay tahay inaad isdabarto germany oo kale inuu yahay oo kale waddanka haddii uu ahaan lahaa meesha la yidhaahdo maaragtay maraykan oo kale hadduu yahay oo kale yacni xilka ku saaraan lahaa iyo ka hadda ku saaran waa kala wen yihiin hadda waxaad taagan tahay marxalad ah adiga oo hebela ama heblaaye ah waxaad tartan kula jirtaa heblaayo kale oo waddan hebel ku jirta oo waddankeeda wax uun ay ka qabsoomeen waxna qabyo ay ka yihiin qoftaas iyo anigaa isku aadan yaana iga dheeraynan xaggeen loo kala dheeraynaynin inaad kaalinta aad ugu jirto mujtamaca ama aad ugu jirto dalkaaga ama aad ugu jirto diintaadu inaanay ka fiicnaanin kaalinta kuwaas ay ugu jiraan dalalkooda